marka laga yimaado dadaalada hubka kala duwan ee loo adeegsanayo iyo dagaalka warbaahinta waxaa kale oo ka mid a waxyaabaha qeybta ka ah colaada ka ogan ukraine iyo ruushka sida khubaro badan ay aaminsan yihiin weeraro dhinaca internetka ah ama waxa loo yaqaano cyber attacks kuwaas oo ka hor inta aanay xabaddu afka ka bixin la fuliyey xiliyo kala duwan wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa cabdulaahi muumin oo ah bare ku takhasusay barnaamijyada xogta kombiyuutarada ka wareystay qaabka la isugu adeegsado dagaalka xogta internetka waxna marka hore uu weydiiyey waa maxay dagaalka xogta kombiyuutarada iyo internetka
waa hagaag mudane cabdixaafid waan salaamaya adiga bahda v o a dagaalkan waa dagaal casri ah waa dagaal aad iyo aad u weyn waana dagaal dunida hadda aad iyo aad uga taabagelay waana dagaal ka khatar badan dagaalada caadiga ah waayo dagaalada caadiga xuduud bay leeyihiin oo dowladaha ay samaysteen oo ay isaga soo gudbayn laakiin dagaalkan xogta kombyuutarada ma lahan xuduud waxaa lagugu soo gelayaa wasaaradahaadii guryahaadii businesskaadii iyo meelihii lamidka ahaa marka ma lahan wax xuduud ah habay yaraantee marka taa ayaa waxay keenaysaa khatar weyn in uu macnaha dhaliyo talabaadna ma jirto cid runtii ka baxsan karta hadday noqoto dadka individually hadday noqoto qof qof hadday noqoto ganacsigii hadday noqoto dowladihii dhammaantood halis ayay u yihiin dagaalka noocan oo kale ah waa tahay cabdalla maxaa dal uu ugu baahan yahay inuu dagaal kale ku qaado weerar dhinaca xogta internetka ama kombyuutarada ah waa su-aal aad u fiican waxaana keenaya runtii baahiyo aad iyo aad u badan oo kala duwan midda koowaad waxaa keeni karaya dagaal ka dhexeeya dowladaha sideedaba oo sida hadda ka aan usoo qaadan karna tusaale ahaan rusia iyo ukraine waxaa ka dhex bilowday ama ka dhex dilaacay dagaal macnaha fool ka fool ah oo ay gacan iskula tageen laakiin dagaalka intuusan dhicin ka hor macnaha waxaa socday maalmihii u dambeeyey dagaal xagga xogta ah xagga cyber security ah oo dabcan lagu eedeynayo rusia in ay awood u yeesheen inay howlgab ka dhigaan in badan oo ka mid ah waxyaalihii ukraine ay isticmaalayeen bangiyadii hadday noqoto dhinaca korontadii hadday noqoto dhinacii financial systemkii communicationkii in waxyaalo badan noocaas oo kale howlgab ay ka dhigaan si ay ugu sii diyaariyaan in dagaalkooda soo socda uu macnaha saameyn weyn uu macnaha yeesho marka taa ayaa keeni karta marka dhinaca laga eego ta kale waxaa keeni karaya xaaladaha qaarkood in dowladaha qaar ay u baahan yihiin in ay basaasnimo ay sameeyaan oo dowladaha uu kala dhexeeya tartanka waxyaalaha ay ku howlan yihiin inay sameeyaan baaritaanada xagga hadday noqoto militariga hadday noqoto xagga ganacsiga hadday noqoto xagga kale wax soo saarka ah in ay wax badan ama xoog badan ay ka helaan waxaa kaloo sidoo kale macnaha keeni karaya ganacsiga gaarka ah ee ka dhexeeya shirkadaha laftooda oo in shirkadaha qaarkood ay raadiyaan informationka ama xogta shirkadaha la tartamaya ay ku howlan yihiin si ay uga faa'iidaystaan xatooyada noocaas oo kale ah waa hagaag cabdallow saameyni tee leeg ayuu markaas dagaalkaas xogta kombyuutarada ku yeeshaa guusha labada dal ee colaadu ka dhexayso saameyn weyn ayuu ku yeelan karaa oo xaaladaha qaarkood la leeyahayba dagaalka caadiga isagaaba ka dhaqso badan isagaa ka hawlyar isagaa ka jaban marka ay timaado xagga samaynta waayo dagaalka caadiga wuxuu u baahanayaa runtii waa qarash badan iyo howl badan laakiin dagaalkan adiga oo dowladaha aysan gelin dagaal aad u weyn ayaa waxay helayaan xog muhiim ah ama waxay howlgab ka dhigayaanba waxyaalihii ay raadinayeen in ay joojiyaan ama ay sameeyaan tusaale ahaan hadda rusia waxaa lagu eedeynayaa in ay meelo badan ka fulisay dagaala noocaas oo kale ah hadda waxaa la istaajiyey pipeline macnaha ku yaalay waddanka maraykanka oo loo yaqaan colonial waxaa aad iyo aad macnaha baaxad weyn loogu sameeyey dagaal j b s oo ah kambani cunto soo saaro oo macnaha degan u s waxaa dagaal weyn lagu sameeyey dhinaca communicationkii iyo maxaa dhahdaa bangiyadii waddanka ukraine sidoo kale waxaa lagu eedeynaya waddamo kale oo ka duwan iyagana in dagaalada noocaas oo kale qayb ay ka yihiin marka saamayntiisu waabay ka xog badan tahay xaaladaha qaarkood midka militariga ah ka hor hataa inta aan la samaynin dagaaladan hadda caadiga oo ka dhexeeya waddamadan ruushka iyo iyo iyo rusia waa uu soo socday oo ma aha hadda wax bilowday ma aha ama kuusada ma aha laakiin mar allaale marka dagaal noocan oo kale uu dhaco dabcan waxaa badnaanaya saamaynta uu leeyahay waxaana badnaanaya howlgallada isdabajooga ah oo markaa dowladaha ay samaynayaan si ay uga aargoostaan ama ay u beegsadaan dowladaha kale uu kala dhexeeyo macnaha dagaalka marka saamayntiisu aad iyo aad ay u weyn tahay khatartiisu aad ay u badan tahay waana midda keentay in dowlado badan ay samaystaan hadday ilaahay ku ron yahay departments ama ay samaystaan waaxo macnaha u dabagala dagaalada noocaas oo kale ah hadday noqoto xagga samaynta ama ay noqoto xagga iska caabinta macnaha intaba waa tahay cabdalla ugu dambayntii adoo soo koobaya dowladahan hore u maray amaba caalamku ma isticmaalaa dagaalka noocana iyadoo aan colaadi jirin waa su-aal runtii aad u wanaagsan waxaana aan hubaa in aad iyo aad arrintan loo isticmaalayey sanadihii u dambeeyey hadday noqoto labaatankii sano u dambeysay ha noqoto macnaha taabagalkiisa iyo iyo baaxaddiisa inay mar kasta ay sii badanaysay marka waa la isticmaalayey aad baa loo isticmaalayey dowladaha waaweyn oo isticmaalayeen dowlad walba dowladda ay ka baaxad weyn tahay ama ay kaga badan tahay dhinaca teknolojiyadda isticmaalkeeduna waa uu kaga badan yahay
kaasi waxa uu ahaa cabdalla macalin oo ah bare ku takhasusay barnaamijyada xogta kombiyuutarada oo u warramayey wariyaha v o e da xaafid cawal ismaaciil